wararka ka imanaya deegaanka tixsile oo hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in halkaa lagu dilay yuusuf cali indhoole oo hore uga tirsanaa saraakiisha ciidamada dowladda haase ahaatee la tilmaamay in uu ka fallaagoobay wararka ayaa waxaa intaa ku darayaan in sargaalka iyo ciidamo uu wato ay weerar ku qaadeen bar kontaroolo ciidamada militariga dowladda ay ku lahaayeen deegaanka tixsiile halkaas oo dagaal uu ka dhacayna uu ku geeriyooday sargaalkaas iyo afar askari oo isaga la socotay halka toddoba kale oo labada dhinacna ay ku dhaawacmeen taliyaha qaybta biliiska gobolka shabeellaha hoose cabdi ibraahim shaamow ayaa arrintaas ugu warbixiyey bari sidiidka habeenimo ayuu dhacay eedeysada wararka nagu soo gaareen dagaalkii soola tasiilow ka dhacay hadda waa uuna militariga iyo aragtaa kolley waa yuusuf alendolo hadda waa uu ku geeriyooda wararkiisa ay nagu soo gaareen wallaahi khasaare kale waa u jirtaa dhaawaaye dhimasho kalena waa jirtaa hadda laakiin ninka odiga ahaa hadda ma aragtaa ugu weyn meesha hadda waa ku dhintay ilaa afar qof hadda waana soo gaartay
ciidamada dowladda soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxa ay baadigoob ugu jireen yuusuf cali indhoole oo hore uga tirsanaa ciidamada militariga dowladda soomaaliya hase haatee ka falaagoobay iyo guddoomiyihii hore ee degmada balcad cusmaan xaadoole oo la sheegay inuu intaba ay la dagaalameen ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya